wafdigan oo uu horkacayo gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo u weheliyo gudoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xumud ee soo gaaray magaalada baladweyne ayaa ujeedadoodu ahayd sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada jabuuti ee dhammaystay howlgalkooda soomaaliya dhowaana dib ugu laabanaya dalkooda wafdigan ayaa markii ay yimaadeen islamarkiiba waxay booqdeen saldhigga ugu weyn ciidamada amisom qaybta jabuuti ee ku yaala duleedka baladweyne madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ugu horeyn ka mahadceliyey ciidamada jabuuti taageeradooda shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hiiraan waxaa maanta nala jooga guddoomiyii baarlamaanka dowladda aan walaalanahay ee jabuuti sidaas daraaddeed waa inaan si gaara warbixin uga siinaa ciidamada jabuuti oo halkaa jooga mudane guddoomiye ciidamadan sectorkan jooga ee jabuuti waa ciidamo runtii la soo xulay si fiican loo soo abaabulay si wanaagsanna deegaankan looga jecel yahay annagu waxaan isdhahnaa markii aan la tacaamulnay reer jabuuti waxaan isdhahnaa war reer jabuuti waxunumaba jiraan miya jabuuti dadkay la mid yihiin dad xun iyo dad fiicanba waa ku jiraan laakiin in wanaaggoodu na soo xigsado waxaa u sababa hoggaan wanaagsan laga soo bilaabo ilaahay ha dhowro madaxweyne geelle oo ciidankan dardaaran iyo tusaalayn iyo wacyigelin eekusoo ku soo diray dardaarankaasay ku yimideen waa ka muuqataa dhaqankooda inay yihiin ciidan lala soo dardaarmay oo fariin fiican la soo siiyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka soomaaliya mahad cabdalla cawad oo qayb ka ahaa wafdiga maanta beledweyne soo gaaray ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya abaal ay hore ugu gashay jabuuti ay xilligan gudayso dhiiggii oo ciidanka soomaaliyeed iyo ciidanka jabuuti meel buu ku wada daadanayaa hiilkaas hiil baa ka horreeyey dowladda soomaaliya jabuuti hiilkii ay u gashay ayay jabuuti maanta gudaysaa qaranka jabuuti iyo calanka jabuuti soomaaliya hiil u ahayd hiilkii bay weyday dowladda iyo qaranka jabuuti hiilkeedii bay dhisanaysaa dowladda soomaaliya markay dhisto waxa weeye jabuuti ma eritrea la hadli lahayd haddii ay soomaaliya jirto guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo hadal kooban jeediyey ayaa waxa uu jabuuti ku ammaanay taageeradooda hagar la-aaneed ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed jabuuti arrinteedii walaaltinimada naga dhexayso arrin oo hadda lasoo koobi karo maaha mana aha magaciisii arrin aan si oo fudud intaa u galo fudud uga bixi kara ma ahay laakiin waxaa inoo ballanaha aniga ayaga sheegidooda golaha shacabka iyo goobtu markaan tagno ayaan iswaraysan doonaa hase yeeshee munaasabad aan u banneeyo fursadda aan siiyo qofka maanta marata aan ku soo gabaaday guddoomiyaha golaha wakiilada qaranka ee jabuuti aan u dhiibo maxamed cali xumud guddoomiyaha baarlamanka jabuuti ayaa isagana waxa uu sheegay in waxyaabaha dowladda jabuuti ay soomaaliya u qabatay ay ka wan yihiin waxyaabihii hore loogu qabtay soomaaliya dowladda anagaa sugsaa kuni habtiin magu kuractaa
soomaaliya waa ay na xoreysay dhibaatadiina way naga bixisay dowlad baanu noqonnay labada guddoomiye baarlamaan jabuuti iyo soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa bilad sharafeedyo waxay guddoonsiiyeen qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidanka jabuuti ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxa ay ka howlgalaan ilaa iyo saddex magaalo oo gobolka hiiraan ka mid ah sida beledweyne buloburte iyo jalalaqsi qayb ka mid ah ciidankana waxay dhowaan ka howl bilaabeen magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee galmudug xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne